saa ula socotaanba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan dr muuse biixi cabdi halkan wuxuu ku yimi ziyaaruu ku yimi saaxiibtinimo oo ahayd mid soo jireenah oo caadadu waxay ahayd in madaxweynaha somalilan halkan ay noqoto waddanka ugu horreeya uu yimaado isagoo ku yimi martiqaad uu fideeyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti si wanaagsan ayaa naloo soo dhoweeyey aad iyo aad u qiimo badan aadna waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa wasiirka arrimaha dibadda iyo shicibkaba sidii wanaagsan ee milgada lahayd ee naloo qaabilay maantana halka waxaanu isugu nimi shir baanu isugu nimi labada madaxweyne ay ku kulmeen iyo wufuuddii la socotay labaduba waxyaabo fara badan baa laga hadlay oo la xidhiidha danaha labada dal sidii lasaga kaashan lahaa dhinac walbaba dhinaca bulshada dhinaca dhaqaalaha dhinaca maxaan idhahdaa xagga nabadgelyada laftigeeda waxaa kaloon ka wada hadalay arrimo la xidhiidha guud ahaanbaba gobolka nabaddiisa iyo mataqaanaa midnimadiisa iyo soo dhoweyntiisa si wanaagsan bay noogu dhacday shirkaasu noogu dhacay jawi wanaagsanna wuu ku dhacay insha allah bidnillahi alkariim waxaan rajaynaynaa inuu noqdo bilow maxaan idhahdaa cilaaqaad ka sii xoogsama amba ka sii adkaada kii horeynu lahayn insha allah asalaamu calaykum